subax wanaagsan halka waa dalsan qodobada ugu waaweyn ead maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka qaybgalay xusi maamuus loo sameeyey madaxweynihii ugu horreeyey ee soomaaliya ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cali maxamed geedi oo soo jeediyay allah u naxariistay brofeor jawaari in loogu magac daro xarumaha dowladda howlgalladii ugu dambeeyey ee samaynayaan ciidamada xoogga dalka oo kusii ruqaansanaya furimaha dagaalka puntland iyo galmudug oo colaadda ka taagan gobolka mudug dhexdhexaadintii ugu dambeysay wada madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo hanjabaad u diray jabhad sheegtay inay xoreynayaan gobolka awdal wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn qasa oo weli yahuuddu ay la dhacayaan bambooyin iyo sidoo kale suuqa halkaas ay ka wadaan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale ismaqal habboon meel kastood naga dhiganaysaan amase naga dhegaysanaysaan waa subaxnimo sababtiya taarikhdan waxay ku aastaysan tahay soddonka bisha lixaad laba kun afar iyo labaatan warkan waxaa nala socodsiinaya iyagoo cabdiwahaab ciir gujaa kuna soo dhowaada warkii oo dhan aan ku bilaabe madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa xalay waxa uu ka qayb galay madal isugu jirtay xus iyo maamuus oo lagu xusayay madaxweynihii ugu horreeyey ee soomaaliya aadan cabdulle cusmaan allaha naxariista jannaha siiye waxaa goobta lagaga sheekeeyey taariikhdii iyo mahadhooyinkii uu lahaa aadan cabdulle madaxweynihii ugu horreeyey soomaaliya ayaa waxa uu taariikh ka dhigay afrika oo dhan kadib markii uu noqday madaxweynihii ugu horreeyey afrikaana ee doorasho markii laga guulaystay islamarkaasina uu ra-iisul wasaarihiisii ka guulaystay doorashada si nabada u wareejiya xalay madasha madaxweynaha allaha naxariistii jannaha siiya ayaa lagu lafaguray taariikhdii guunkahayd ee uu lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda oo ka qayb galay ayaa ka sheekeeyay qayb ka mid a taariikhdiisa bal waa kana nala dhugtay madaxweynaha
bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu taariikhdii dhaxalgalka ahayd ee wanaagsaneyd madaxweyneheenii aadan cabdulle cismaan allah u naxariisto uu lahaa in badan oo ka mid ah halkan waa laga sheegay inkastoo aan lagu soo koobin laguna soo koobi karin waxaan ku qabayaa codkayga duca loo duceeyo oon dhahno ilaahay ha u naxariisto jannadii farduusana allah ka waraabiyo wanaaggii oo ummadda u horseedayna ilaahay ha ka abaalmariyo intaa kadib sidii hore loo sheegay waayihii madaxweyne aadan oo madaxweynaha noqday iyo waayahan soomaalida waa kala duwan tahay soomaalida waa soomaalidii oo soomaali kale ma noqon laakiin way kala duwan tahay duruufay ku kala duwan tahay berigaa sidaa uu muxuu ahay barsotrunji halkan uga dhawaajiyaba dadku intaa waa ka aqoon yaraa iyo walaalkay wasiir cali madaxmaha intaan dadku waa ka aqoon yaraaye waana ka xoola yaraayeen waana ka tiro yaraayeen maanta tiro ahaan waa ka badannahay intii aan ahayn beriga aqoon waa ka badannahay oo maxaan ku raha inta maxaan ku raha maanta aqoonta leh noo joogtahay ma ma ma qiyaasna ama institutionska wax lagu barta xataa oon maanta leenahay iyo wax u dhow berigaa ma lahayn dhaqaalaha maanta soomaali leedahay iyo wax u dhow berigaa ma lahayn dhaqaalihii iyo aqoontii iyo hantidii iyo wixii o dhan la isku soo daray hal walax oo aanay soo gedi karin aan berigaa lahayn qofka soomaaliga ah iyo caqligiisa iyo fikirkiisa iyo dareenkiisa iyo qofnimadiisii yaanan lahayn beriga waxaan ulahaa weynana ma aha in soomaalinimadii isbedeshay duruufaha isbedelay bini aadamku waa waa waxaa dhalay duruufaha dhala soo lama dhihin duruufaha isbedelay ayaana wax badan naga bedelay soomaali jacaylkii wadan jacaylkii dadnimo jacaylkii ra-yigii macnaan ku rahay soomaalinimada ee berigaa jiray wixii oo dhamma ayaan maanta jirin laakiin dadka waa dadkii adduunyadu dowlad dowlad dhisidu ama do- lahaanshaha dowladeed laba muraadaa dowlad laga leeyahay dowlad waa dowlad loo sameeyey oo u jirta dadka waxa ay leeyihiin oo ay haystaan inay u ilaaliso diinta afka ama luqadda yacni qiyamka valueska dadku ay leeyihiin oo ay u dhasheen habnololeedka waxyaabaha badan oo aanan loona soo iibi karin dadka noocaas ee nationka ama qaranka loo bixiyey waxay dowlad u dhistaan waxaas inay u ilaaliso waxaa soo haray kuwa kale state nationka waa kuwo dhul buqcad geographic location isugu yimiday wax ka dhexeeya aanay jirin dadku ama ummadna ma wada jiri karto wax ka dhexeeyay wada dhowranaysa haddii aanay lahayn sidaas daraaddeed dowlad waxay u dhistaan inay u sameyso wax ka dhexeeyo si ay ummad u ahaadaan oo ay u jiraan united states of america ka mid a wadamada maxaan ku raha latin america ku yaalla intooda badana ka mid a australia iyo maxaan ku raha new zealand iyo dhulkii la degay oo dhan oo maxaan ku rahda reer galbeedka iyo yurub laga tegay la degay oo dhan annaga nasiibaan yeelana marka inaan leenahay wixii wixii ilaalmadoodii waayo wax marka uu eh, naga haysto eh, challenge-ga mas-uuliyiintii iyo madaxdeennii hore aabayaashii allah u naxariistee oo ka mid ahaay muxuu ahay madaxweyne aadan waxbay nooga tageen wixii in badanoo ka mida waa waa naga dhumeen laakiin waxbaa naga dhumin haddaatan halka waa laga sheegay yacni afrikadii kun sagaal boqol iyo lixdankii xorriyadda qaatay kun sagaal boqol iyo lixdankii waxaa la yahay sanadkii afrikaan la yidhaha wadamadii ugu badnaay ee afrika ayaa xorriyad qaatay aadan cabdulle cismaan wuxuu ahaa madaxweynihii keliyahay ee ugu horreeyey ee doorasho loo doorto ku yimid madaxweynaha doorasho la doorto inuu uga tegay xafiiska inti kale midaan ka tegin mid la inqilaabay oo askartu ay xoog ku raacdaysay mid maxaan ku irahda iy iyo badankoodu ku dhammaadeen kuwa soddon sano afartan sano joogay oo meesha ka tegi waaya inti ka dhacday dhaqankaas uu aadan nooga tegay allahu naxas ilaa hadda waa noo shaqeeyaa xukunka waa la isku babedelaa waa la isdoortaa qofka taaramkiisa intaa loo jiiday sanadaa ku biiray aa lagu zaa-idiyey bilaa ku zaa-iday kalaa ku zaa-iday hala yiraa laakiin marka dambe si nabad ah oo aan qoorqabad lahayn oo aan dagaal lahayn ayaa laysugu soo laysugu soo dhiibay waqtiyadii ay adkayd oo dagaalka sokeeye lagu jiray oo dadku ay kala qaybsanaayeen oo la kala tagsanaa xataa kuweennii madaxda noqday si tartiiba cabdiqaasim
intaas haddaynu uga nimaadno codka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo xalay ka hadlayay madar lagu maamuusayay madaxweynihii u horreeyey ee soomaaliya kaasi oo taariikh guuna ku leh afrika iyo guud ahaan soomaalida dhexdeedaba markan waxaanu jaleecaynaa ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cali maxamed geedi ayaa waxa uu soo jeediyey in goobaha dowladda loogu magacdaro goob ka mid a allaha naxariistii jannaha siiye madaxafkii weynaa iyo gabalkii u dhacay soomaaliya ee ka dumay allaha naxariistii janna sii rofeser jawaari oo ahaa oday soomaaliyeed oo dowladnimada soomaaliya wax badan kasoo shaqeeyey sidii ay u istaagi lahaydna tacab badan geliya oo geeriyooday islamarkaasna shalay lagu aasay magaalada muqdisho
sabtigii shir aan caadi ahayn baan golaha wasiirada ugu yeeray shirkaas ayaana lagu go-aamiyey in aadacadda international airport la bixiyo waxau geeriyooda maalin jimco ah nairobi oon ku ogeynay kuna maamuleynay kuna taageeraynay sabtigii shir aan caadi ahayn baan golaha wasiirada ugu yeeray shirkaas ayaana lagu go-aamiyey in aadacadda international airport la bixiyo waan ku faraxsanahay ra-iisul wasaare xigeen uu ahaa saalim wasiire inuu guddigii hogaamiyey barnaamijkaas isaga iyo wasiir cali jingale ay kamid ahaayeen maalinta axadda aheedoo jimcaha ka dambeysay waxaan safar u ahay beledweyne oon maamulka dhisin waxaa laygula taliyay inaan tirtiro safarkaas oo tacsida u diyaar garowno waxaan idhi in tacsida aaska diyaarisay iyo in shaqada aada waa waa dhannahay waxaaba igu soo dhacday allaha u naxariistay aadan cadde inuu ka soo jeeday gobolka hiiraan ee magaalada beledweyne sidaas darteed waxaan go-aansaday inaan safar ka aado ee u tacsiyey bal horta shacabkii iyo ummaddii joogta hiiraan meesha uu ka soo jeedo aada bay marka ii saameynaysaa caawa munaasabadan quruxda badan ciddii fikirtay hal abuurkana waa uga mahad celinaya waana afkaar ummadda wada qabto madaxweynihii qaranka ayaa caawa yimid haddayna ahayn wax munaasabana ma yimaadeen mudane iyo marwooyin taariikh baa qormaysa gabayadii iyo waxay ku jirtay halkeer iyo iyo suugaanti lagu duceynayay
maamulka gobolka banaadir ayaa waxa ay xalay taalada magaalada muqdisho ka sameeyeen fantastiya loogu dabaaldegayo kowda luulyo oo ah markii ay hiryada gumaysiga iska rogeen gobolada koonfurta ee dalkeena islamarkaasina xalay waxaa magaalada muqdisho gaaraan taalada magaalada muqdisho kormeer ku sameeyey guddoomiyeyaba wariyahayaga cabdulqaadir indhey ayaa warkan nooga diyaariyey
waxaa idinkala soo hadlayaa taalada daljirka dahsoon oo ay weli ka socoto diyaarinta iyo nashqadeynta qaabka casriga ah ee loo diyaarinayo taalada iyadoo oo weli lagu guda jiro toddobaadka xorriyadda waxaa caawa halkan kormeer ku yimaaday mas-uuliyiin uu hogaaminayo guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir ahna gudoomiyaha guddi uu guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho u xil saaray diyaarinta toddobaadka xuriyadda goobaha ay bulshadu isugu timaado iyo bilicda caasimadda guddoomiye yabo ayaa halkan warbaahinta kula hadlay isaga oo faahfaahin ka bixiyey qaabka loo diyaariyey taalada daljirka daasoon iyo goorta hoosha halkan ka socoto lasoo gebagabeynayo waxaana sidoo kale uu sharaxad uu ka bixiyey wakhtiga ay ku qaadatay inta hooshan ay socotay isaga oo si guud kormeer ugu sameeyey qaabka ay hoosha u socoto waa kan guddoomiye yabo oo halkan kula hadlay warbaahinta
meeshaan dabcan waa meeshaas raanaboodka camala oo dhinac kasta laga mari karo dabcan laamiyaa ku yaallay oo mar hore burburay laakiin hadda caawa waa arkaydii siday u taal waxaa lagu maamulka gobolka banaadir ayaa laamigan aad arkaydiin dib u cusboonaysiiyey oo laamigii hore oo burburay midkaan ku beddelay ayadoo weliba maaragtay wakhti yacni aad dheerayn shaqadan la bilaabo oo kambeniga dhisaaya uu maamulku siiyey kontaraktigaas heshiis la galay asaga oo maaragtay u arka maamulku inay meeshaanu meel muhiima ay tahay dabcan dhowr meelay ka xirneed hadda waa aragteen meel kasta waa la fura xagga maaragtay jidkan wuxuu u gelayaa degmadii maaragtay boondheere ilaa siinaa jidka gelaayey halkan waa jid kale oo asagana xaafad kale oo muhiima xaafaddan maaragtay aaday weliba xaafaddan u dhisantay halkan laamigii kale ugu xirmaayaa halkan wuxuu uga xirmayaa midkii kale oo madaxtooyada iyo halkaas sii maraayey inta wuxuu ka gelayaa xaruntii gobolka banaadir marka meeshaana waa meel muhiima oo isku xirayda jidad badan meelay isugu yimaadaan marka waxaa taariikhdaasna ay lahayd quruxdeedii horaa la rabaa in lagu soo celiyo maamulkaana hawshaas maaragta wado halkan qarash badanaa ku baxaaya xaqiiqatan oo lacag fara badan oo ilaa iyo sagaal boqoloo dollar sagaal boqoloo kunoo dollar gaarayo ayaa ku baxayda halkan marka dib u dhiskaasaa meeshan ka socda waxaana lagu soo aadiyey kowda luuliyaa lagu soo aadiyey oo hadda ay naga xigtaan u malaynaa hal maalin ay naga xigto dabcan waxay ka mid tahay hawshii gobolka banaadir uu wado oo duqa magaalada maaragtay hal doollar dhis dalkaada ku dhiso iyo horumarinta kale oo jidadka magaalada lagu dhisaayo ayay ka mid tahay qayb ka mida waayo in weliba magaalada meelaha ugu muhiimsan la dhiso ayay maaragtay meelihii ugu muhiimsanaa la dhisa ayay ka mid tahay marka hadda waxaan rajaynaynaa dad jimcadii dadku halkan waa isugu yimaadaan ayagoo ku soo bandhigaaya hibooyinkooda ama maaragta qof kasta ciyaaraha uu yaqaano hadday tahay shirib hadday tahay dhaanto hadday tahay welisaqo hadday tahay maaragtay ciyaar kastoo uu- ay yaqaaniin dhallinyaradu ayay halkan inta jimcada isugu yimaadaan ay ku soo bandhigaan marka eh, waa waa arkaydaa nalalka lagu xiray aadaa la rabaa in har iyo hamiin ay isku mid noqoto hadduu ilaah yidhaahdo marka waa meel aad iyo aad u qurux badan oo aan ugu talagalnay inaan quruxdeedii iyo bilicdeedii aan soo celino dabcan eh, magaaladana dee maalinba maalinta ka dambayda waa waa sidaan oo kalaan habba meelba maalin aan u soo celinaa quruxdii dabcan caawa ujeedkan u nimid waxay ahayd halkaan hadda eh, galabtay eh, xilli dheeraan imid ilaa iyo hadda waa joogaa waxaanan maaragtay u kuurgalayay oo aan rabay guddiyo badanaa shaqaynaya oo hadda shaqada ku jira Eh, maadaama wakti aanna haysan oo waktiga uu deg deg yahay inaan yani waxa ka dhiman in la dhammaystira meesha ayaan wakti gelinayna because qarash badanaa naga gala haddaan naha maamulka gobolka banaadir meeshaan En, waktigii naga galay iyo maalintaas eh, madaxweynuhu uu imaanayo waxaan rabnaa inay muuqato shaqadii aan qabannay oo dalka aan u qabannay inay maalintaas muuqato xaqiiqatan dadkuna haddeeray hambalyo sii bilaabeen markii ay arkeen sida maaragta meeshan loo qurxiyey haddeeray maaragta hambalyo sii bilaabeen oo leeyihiin aad iyo aad uu u mahadsan yahay gobolka banaadir marka sababta aan xilligan u taaganna waa inaan maaragta xaqiijinno
ba intaas ayaan kusoo gabagabanayaa warkii subax mar kale intayn hawada ku kulmayno nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel